kadib dowladii bashaar al asad ee dhacday bishii disembar ee sanadkii ina dhaafay iyo maamulka cusub ee axmed al sharaa waxaa soo baxay in suuriya iyo israa'iil ay yeelan doonaan cilaaqaad diblomaasi arrinkan ayaa isa soo taraya tan iyo intii uu madaxweyne donald trump ku guulaystay doorashadii maraykanka waxay u muuqatay inuu trump dadaal badan ku bixin doono in wadamo badan oo bariga dhexe ahi ay hagaajiyaan cilaaqaadka iyagiyo israa'iil ama ay xidhiir cusub samaystaan haddaba xidhiir nooc ma ah ayay yeelan karaan israa'iil iyo suuriyada cusub barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegeynaa haddii ilaahay idmo sanadkii aynu soo dhaafnay markii ugu horeysay ayuu madaxa suuriya axmed al sharaa ka hadlay israa'iil waxa uu cambaareeyey ciidamada israa'iil ee suuriya gudaha u galay ee dalkiisa isaga oo tix raacaya jabinta israa'iil ee heshiiskii xabad joojinta ee suuriya ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii waxa uu ballan qaaday in dibishiq ay u hoggaansami doonto heshiiskaasi waxa aanu sheegay in burburka nidaamkii asad uu soo afjaray wixii ay israa'iil ku andacoonaysay ee khatarta kooxaha hubaysan ee ay iiraan taageerto ee ku sugnaa suuriya axmed sharaa ayaa fariinta uu diray israa'iil ku celiyey bishii aynu soo dhaafnay isaga oo sheegay inay meesha ka baxday marmarsiyadii ay israa'iil ku doodi jirtay ee nidaamkii asaad inuu gobaad siin jiray kooxo xagjir ah waxa uu dib u xaqiijiyey go-aankii suuriya ee heshiiskii xabad joojinta ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii waxa aanu muujiyey inay diyaar u yihiin inay qaabili doonaan ciidamo qaramada midoobay oo la keeno haddaba qaar ka mida dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa hadallada axmed al sharaa u turjuntay in maamulka cusub uu dabacsanaan doono israa'iil laakiin kadib qiimeyn lagu sameeyey hoggaanka cusub ee suuriya waxaa soo baxday inay labada dhinac kala taagan yihiin kaaf iyo kala dheeri inta aynaan eegin suurtagalnimada inay suuriya iyo israa'iil yeeshaan cilaaqaad diblomaasi waa maxay sababta iminka tel afiif ciidamo u geystay suuriya su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable cabdi xaafid israa'iil ciidamada hadda ay soo gelisay syriya waxay oga gol leedahay marka laga soo xigto ra-isul wasaaraha dalkaasi benjamin netanyahu in tallaabadani ulajeedada ay tahay in laga hortago xoogag cadow in ay isku abaabulaan meel u dhow xuduudooda ciidamada israa'iil waxay la wareeyeen meelaha ka caagan militariga oo golan height ay ahayd iyagaa gacanta ku dhigay horeyna ay u kor joogtaynaysay qaramada midoobey tallaabadan ayaa waxaa loo arkaa in ay israa'iil ku dooneyso in ay ku sugto ammaanka xuduudda dhanka waqooyi si ay oga hortagto in wadooyin lagu soo tahriibiyo hubka iyada oo loo wado lubnaan loona sii marinaya syria ayna u dhicin arrinta ugu weyn cabdi xaafidow waa waa sidaas inkastoo ay isbedelayaan halkudhigyada caqabadaha qaab dhismeed siyaasadeed iyo taariikheed ee ku wajahan sidii caadiga ahayd waa kuwo aan laga gudbi karin xaaladda hadda jirta inkastoo ay israa'iil iyo maraykanku ay u muuqdaan inay doonayaan in xidhiir caadi ah wadamada bariga dhexe ee weli ka dhaga adeegaya in ay la yeeshaan israa'iil ay fuliyaan haddana xaaladda iminka taagan ayaa ka dhigaysa wax u dhow inaanay dhici karin sababo badan awgeed intii ay haddaba leeg tahay suurtagalnimada tel afiif iyo dimishik oo yeeshaa xidhiidh diblomaasiyadeed waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid xiriir diblomaasiyadeed oo dhex mara israa'iil iyo syriya weli ma dhowa wayna adag tahay waxaana arrinkaasi kalifaya colaada gaamurtay ee aada u qutada dheer ee labadaa dal ka dhexeyso laga bilaabo tan iyo aas-aaskii israa'iil kun sagaal boqol afartan iyo sideedii syriya marnaba ma aynan aqoonsan jiritaankii israa'iil waxayna la gashay dagaalo dhowr ah oo uu ka mid ahaa dagaalkii lixda cashi soconayey ee kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii dhacay kaasoo israa'iil ay kula wareegtay buraha golan haiteska loo yaqaano haddaba syriya marnaba mayna aqoonsan israa'iil calaaqaad joogto ana waxay la lahayd bashaar iyo bashaar hortii aabihii asad in mataqaan xaafid al asad eeraan iyo xisbullah ayay calaaqaad la lahayd syriya iyada oo kuwana ay ahaayeen cadow israa'iil cadow ku ah haddaba syriya waxaa jilciyey nidaamkii bashaar dagaalkii sokeeye ee socday ee muddada dheer socday hase yeeshee isbedelka hadda dhacay ee mucaaradka ay kula wareegeen dalka iyaduna kheer uma soo kordhinaya israa'iil sababtaa waxay u arkaan niman xag jir ah oo mataqaanaa marnaba aan aqbalayn in calaaqaad wanaagsan uu dhex mara ayaga iyo israa'iil iyadoo weliba ay dhulkaasi haysato marka inta xal looga helayo muranka dhulka iyo syriya oo isbedesho oo wax allaali wixii israa'iil ma aragtay cadow u ah ka weecato oo macnaha taasna dhicitaankeedu runtii aad bay u adag tahay marka dhan walba laga fiiriyo marka madhowa xiriir dhex mari doono oo caadi ah labada dal tallaabo kasta oo loo qaado sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo cilaaqaad diblomaasiyadeed ay la yeelatay israa'iil waxaa loo arki doonaa inay tahay khiyaano qarannimada suuriya iyo in laga tanaasulay dul dimashik laga haysto nabarada iska horimaadka ayaa weli muuqda soo jireenna ahaa fikradda la macaamilka israa'iillaha dad badan oo reer suuriyahi waxay u arki doonaan ceeb iyo meelka dhac qarankooda loo soo darsay iyo in la dhayarsaday iska caabinta dowladda ay u arkaan cadow intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii aamuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idila socodsiinayay tan iyo inta aynu haddii ilahay raalli ka noqdo mar kale kulmayno sidaas iyo jimco wanaagsan